dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka cudurka covid sagaal iyo toban wuxuu u muuqdaa inuu sii faafayo iyadoo aqoonta dad badan u leeyihiin ay weli kooban tahay dhakhaatiirta iyo dadka ka shaqeeya caafimaadka ayaa dhankooda ku howlan baaritaanno ku saabsan sidii ay xog faahfaahsan loo heli lahaa looguna samayn lahaa cudurkan tallaal tan iyo markii kiisaskii ugu horreeyey dalka looga dhawaaqay waxaa soo badanayay su-aalaha ay dhegaystayaasha raadiyo ergo ku xidhan noogu soo duubayaan lambarka gaaban ee sida bilaashka lagu soo waco ee laba kun iyo labayo toban iyaga oo doonaya inay helaan jawaabo caafimaad oo la xidhiira cudurka covid sagaal iyo toban qaar ka mid a dhegaystayaashaas ayaanu su-aalahooda u gudbinay dhakhaatiir meelo kala duwan ku sugan haddaba intii noo suuro gasho ee aan su-aalahooda jawaabo u helno ayaan idinla wadaagi doonaa qaybtan waxaa weydiimaha dhegaystayaasha ka jawaabaya oo nagala qaybgelaya barnaamijka maxamed cali xasan kolera oo ah khabiir caafimaad oo la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o aan ku bilowna su-aalaha maanta assalaamu calaykum raadiyo erg waxaan ahay maryamo cali oo degan koonfurta degmada gurceel waxaan dhakhtarka weydiin lahaay cudurka covid nineteen sideen isaga ilaalin karnaa ma helno biyo nagu filan iyo saabuun iyo marada afka lagu xirto midna ma helno oo nagu filan sideen isaga ilaalin karnaa saasaan weydiiha
bismi illaahi raxmaan iraxiim aada ayay u macsan tahay maryama cali oo naga soo waaday degmada guriceel ee gobolka galgaduud haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aasheeda oo ahayd cudurkan covid nineteenka sidee lasaga ilaalin karaa marka hore gacmaha in la dhaqo ama la joogtayo gacmo dhaqidda markasta aada qufacdo ama hindhisto haddii aad xanaanaysid qof xanuunka cudur covid qaba ka hor iyo kadib diyaarinta cuntada ka hor cunidda cuntada kadib isticmaalka suuliga ama musqusha nim sidii uu yaqaano marka aada gacmahaaga ay soo gaaraan wasaq kadib marka aada xoolaxoolaha xayawaanka aada taabatid tiishka ama masarka sanka ama xusulkaaga ku dabool afka iyo sanka marka aada qufacaysid ama hindhisaysid marka aada isticmaasho tiishka ku rid weelka qashinka lagu rido oo xiran nadiifi gacmahaaga kadib markaad qufacdo ama hidhisto ama aad caawinayso qof xanuunka cudur covid qaba aada ha ugu dhowaan dadka cudurka hargebka qaba ama leh astaamaha cudurka hargebka si fiican isaga karkari hilibka iyo ukunta ka fogow in aad taabatid ama si toosa aad ula tacaamushid qofka cudurka covid-ka qaba sida taabashada indhaha sanka ama qofka afkiisa iyo sidoo kale xayawaanada xeryaha lagu xanaaneeyo ama kuwa duurjoogta ah intaas ayaa laysay ilaalin karaa cudurkan safmareynka ee covid nineteenka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa bedel maxamed kulan waxaa joogaa degmada hobyo waxaan weydiinayaa idaacadda ergo shaqaalaheeda dhammaan waa idin salaamayaa waxaan weydiinayaa coronavirusku maxaa u calaamadaha waa mahadsantii raadi ergo mahadsanid badri maxamed kulan oo naga soo wacay degmada hobyo oo gobolka mudug haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa viruskan covid nineteenka calaamadihiisa ugu waaweyn waxaa ka mid ah qofac qalalan qandho daran neefta qofka ku dhigta ama ku adkaata dhuun xanuun diib fara badan iyo madax xanuun daran intaas waxaa soo raaca qofka uu waayo dareemihii urinta iyo dhedhinka asalaamu calaykum magacaygu waa maxamed cumar cabdi oo joogo magaalada baledweyne waxaan weydii lahaa dhakhtarka sidee ayaa looga hortegi karaa cudurka coronavirus maadaama uu kusii faafayo dunida oo dhan marka waxaa weydiin lahaa dhakhtarka sidii looga hortigi lahaa cudurkaas mahadsanid maxamed cumar cabdi oo naga soo wacay beledweyne gobolka hiiraan haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa cudurkan waxaa looga hortagi karaa in la joogteeyo dhaqidda gacmaha labaatankii ilbirqsib hal mar laguna dhaqo saabuun iyo oomo iyo biyo in la isticmaalo ganfuur xir iyadoo la iskaga ilaalinayo in la taabto sanka iyo afka iyo wejiga dadka inay ka fogaadaan ama kala fogaadaan laba mitir ilaa saddex tallaabo in la joogo guri guriga ayaa wanaagsan haddaad isku aragto calaamadaha cudurka hargebka haddii aad isku aragto qof faaqanno iyo neefta oo kugu adkaata ama kugu dhigta fadlan raadso goof caafimaad oo lagu daaweeyo sidoo kale waxaa wanaagsan in la in la raaco tilmaamaha caafimaad ee wasaaradda caafimaadka ay bixiyaan iyo hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo unisef ayaa cudurkan looga hortagi karaa waxyaaba aan soo sheegnay assalaamu calaykum radio ergo waa anigoo ah xareed cabdi xasan gurey joogo degmada yakshik gobolka gedo waxaan rabaa inaan weydiiyo doctoorka astaamaha coronavirus aad baan u fahamsannahay waxaa kaloo aan rabaa inaan weydiiyo qof hadduu neef qabo misna la hergebna ku dhaco qofkaas haddii karantiin la geliyo muxuu la kulmi karaa waa doctoorka intaasaan rabaa inaan weydiiyo nabadgelyo mahadsanid xareed cabdi xasan gurey oo jooga yaakshiid gobolka gedo haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa xareed cabdi qofka cudurka neefta qaba haddii uusan qabin cudurka covid nneteen-ka ma habboona in la karantiilo waayo xaaladiisa ayay ka sii dari kartaa waxaa laga yaabaa khatar kale inuu soo waajaho waxaan ognahay cudurka covid nneteen-ka ahi iyo cudurka neefta waa cuduro ku dhaca habomareenka balse waxaa jira darnaansho xagga cudurka ahi haddii qofka neefta qaba ay neeftiisa aada u daran tahay qofac badan uu leeyahay waxaa wanaagsan in daawadiisa oo neefta u isticmaali jir hor uu qaato haddii la karantiilaayo si hadhowdii markii oo neefta ay ku dhacdo uu isticmaalo daawadiisa oo neefta
intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo uu nagala qaybgelayey maxamed cali xasan kolera oo ka tirsan howlwadeennada caafimaadka ee la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o dhegaysti haddii ay jirto su-aalaad jeclaan lahayd inaad dakhaatiirta ka weydiiso cudurka korona fadlan fariintaada noogu soo duub lambarka gaaban ee laba kun iyo labayo toban oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaasha kusoo wici karaan inta aan xubin kale ku kulmi doono waxaan idin leenahay ammaano alla
dhaqanka mahamayda ku dhaqmo awaamiirka dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaada istaag